ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
si uu u baalgooyo qaar ka mida gaalada ama uu u dulleeyo oo ay noqdaan iyagoo hunga ah kadib markii laga dilay gaalada toddobaatan ka mida madaxdooda oo laga soo qafaashay toddobaatan kale